فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan insha allahna waxaa ka mid ah askar lagu dilay duleedka owdheegle kadib dagaal halkaasi ka dhacay diyaaradda itoobiya leedahay oo gubatay qaybta labaad ee waraysi aanu la yeelnay waaliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday webiga shabeelle oo si daran ugu fatahay magaalada afgooye iyo odayaasha gobolka shabeellaha hoose oo madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey in uu ku qaraabanayo arrintaasi uuna doonayo in uu dhaqaale ku helo askar ka soo goostay dowladda federaalka ah oo isu soo dhiibtay xarakada shabaabulmujaahidiin waraysiyaha laga qaaday ayaannu idiin haynaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelnay sarkaal horey uga tirsanaa ciidamadii soomaaliya soona joogay wakhtigii gumaysigii caddaa iyo xilliyadii xorriyad beenaadka uu diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysiyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib dagaal iyo qaraxyo ka dhacay duleedka degmada awdheegle ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar toos iyo qaraxyo waxay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka oo socod ku yimiday duleedka awdheegle oo ay fariisima ku leeyihiin ciidamada ku sugan awdhegle iyo deegaanada kale ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye waxay la kulmaan weerare isdaba joog ah oo kaga imaanaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaan xusid mudan in toddobaadyadii iyo bilihii lasoo dhaafay laga laayay askar badan kuwo kalena laga dhaawacay diyaaradda dowladda etoobiya ay leedahay ayaa si xun ugu gubatay dalka shiinaha diyaaradan ayaa waxay ku gubatay garoonka diyaaradaha ee magaalada shangai wararku waxay sheegayaan in diyaaraddan ay ku wajahneed dalka maraykanka hase yeeshee waxay ku basbeeshay gudaha shiinaha saraakiil ka warbixisay gubashada diyaaradda ayaa waxay sheegeen in dab gudaheeda ka kacay uu u sabab ahaa in ay gubato waa hagaag intiina inaala socotay habeenkii xalay waxaanu sii daynay qaybta koowaad ee waraysi aanu la yeelnay waaliga gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa insha allah qaybta labaad waraysigan waxaa qaaday waryaheena sakriye cumar isla su-aashaas maadaama gaadiidkii ciidamada shisheeye iyo laftirkooda inay ka quusteen inay sahayda isu gudbiyaan ay hadda bilaabeen in ay ciidamada dowladda federaalk adeegsadaan arrinkaas maxaa saameyn uu ku yeelan karaa macnawiyaadkooda iyo sii joogitaanka qaybaha ay kaga sugan yihiin wilaayada runtii si guud horta waa isku xiran taha gaaladu meelay joogtaba waxa ka jira afghanistaan inta ka jira waxa meeshiishaan ka jira waxa meel kasta kagaala waa isku mid sideedaba bacduhum awliyaau bacdin sida muslimka koljasad u yihiin iyagu saasay u yihiin haddii aad aragto marka nidaamka hadda si caalamiyan inay u jabeen oo hadda maanta ay baryootamayaan waxaad arkaysaa haddana iyaguna hadda baryadaasay ka mid tahay inay baryootamaan waa baryadii bilowgeedi waay war soomaali adinkaa ah war adinkaa dadka kala yaqaan war adinkaa war heri karo mujaahidiintu ina soo baxin kara heri kare annaga waa indhallaanahay warwatuuga meeshaasay u taagan tahay hadday dhintaanna waa say rabeen oo qof soomaaliya inay dhimato waa madluub iyaga ama ha hada murtad ilan waxba uma hayaan moogta ummaddan waxba uma hayaan waxay ku tusaysaa inaysan wax macnawiyaada gacanta ku hayn in ay jabeenay ku tusee in ay markaan keliya darba rabaan ilaahay ma ogta sidiisaba ballamuu qaaday wuxuu yidhi qaatiluuhum adinku gaaladan la dirira natiijada adiga shaqaba ku malihid qaatiluuhum adigu qaba shaqadan dagaalkan gal yucadibhum allahu biaydiikum shaqada ka soo hortay ilahay yar anaa qabaayo yucadibhum allahu biaydiikum ilahay gacmihiinoo ku cadaabo shaqadii mujaahidiinta laga rabana waa qaatiluuhum bes waana la sameeyey ilaahayna warkaas waa ka aqbalnay waana ka ajiibna waana ka yeelnay natiijadeedana gacmaha in lagu cadaabo saakay ay isku aadiyaan calala-uus ayay saaka joogaan nimankii biraha inta hore ay gadar ku qaata waktiga kolle jiray maogtahay al-shabaab ma istaagi kara horta dhihi jira waxaas iska dhammaadeen marka insha allahu tabaaraka watacaala macnawiyaadna ma hayaan waxna ma hayaan wax qorshaana ma hayaan marka iyagaa laga sugaa nimaa yidhi caamiyaha wuxuu yidhi assalaamu calaykum aa la yidhi isagu yiri midda kalena ma yaqaano calaykum asalaam wasadaqa soo tii kalena ku dara wuri tii kalena noogu dara wuri anigu ma aqaani marka imaatinna ayaga ayagaa yimida bixidna ayagaa laga sugaa annagu meelan aadnana ma naqaan baanan ku dhalanay dalkaanan iska leenahay diintan islaamka diilan ahayna annagu ma haysano ma naqaan haddii diinta laga baxayna diintooda aan dhulkan laga aqaanin tooday ka baxayaan haddii dalkan laga baxayna dalkan aysan aqaanin ayagaa baxaaya marka ayagaan ka warsugayna insha allah dhinaca kale maamulka een, hirshabeelle een, marka aan fiirino xilligan ayaga ma isticmaalaan wadada dheer ee u dhexaysa muqdisho iyo jowhar runtii hirshabeelle waxaa la yidhaahdo ma gobolkan ma aysan qabsan iyagu oo gobolkan duulaankii lagu soo qaaday iyagu kuma jirin niman kirishtaanahoo xabardha laga soo arooriyaa jowhar yimiday iyo balcad kadibana la aasaasay waxaan hadda hirshabeelle iyo loo bixiyey oo ah in lagu qaybiyo ummadda la kala xukumo rag murtadiinoo loo sameeyey ah marka iyagu ma samayn karaan inay waddada ayagu isticmaalaan ninkii ninkii ku soo duulayo oo waa qabsada lahay jowhara ayaa mari waayo ka quustay marka haddii ninkii saaxiibutaangigaah ka quustay maskiin murtadaho saxabooleeyo rajo ma laha ma maraan mana isku dayaan ummadiina ma ogtahay sideedaba col bay la tahay oo waa ogaadeen marmaray marka waxay isku dayaan inay shacabka dhex galaan oo iyaginta baabuurtooda iska dhigaan inay baabuur shacaba dhex galaan shacabkana coleysay ku hayaan magaalaa u dhisnayd bered camiran u ahaa oon dagaal ka jirin oo nabada kitaabka lagu xukumo ummaddu wax ka dulqaadayso kulligood dadka meesha jooga waxay dhegta u taagayeen goormay nimanka gaaladan u baxaysa halka ka mid ah marka baabuurka isku qariya mujaahidiintuna waxay u fadhiisanayaan jidka dhexdiisa ayagoo ka degan macnaha balcad iyo xamar afartan kilomitr wey konton kilomitr waxay ka degan yihiin ilaa sagaal meel sagaal meel hadii loo qaybso waa shan kilomitr shantii kilomitr waa degan yihiin labada shara dhexdooda loo fadhiisanayo markaasaa lagala degaya hadda kii waxaa u dambeeyey maxamuud xor shaaqi ma waxaad ula jeedaa xildhibaankii lagu dilayay waddada xiriirisa jowhar iyo balcad murtadka xuma baabuur isku qarshay soo degaa la yidhi ummaddii ma yaabin ummadda lama yaabin sababto ah waa ogyi geedkan asagaa dabaale waa ogyi marka degnin guray u tahay hadda ka horna waa dhacday ma dhacaan ma baxaan ilaa ay hadday baabuurkooda iyaga waa la baabi'iya ama waa la gubaa ma isticmaali karaan baabuurta shacabka keliya isticmaasha mujahidiintuna waardiyay ka hayaan wixii kii kusoo dhaqaaqana inta camiiliyadu ka dhacday ilaahay unbay u xisaaban tahay waxaa laga quusta hawshaas iyada marka saasaa ka jirta waddadaas dabayaaqadii bishii may waxa aad la socotaa in ciidamada dowladda federaalka ay dilwadareed ka geysteen deegaanka gololey ee ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe weliba dhacdadaas waxa ay si gaar ah ugu dhacday siddeed qof oo shaqaale caafimaad ah arrintaas sidee looga dareemay gobolka arrintaas runtii waa arrin xanuun badan yahay dadka muslimiinta hor degan wilaayada iyo xarakatu shabaab mujaahidiin ciidankeeda iyo maamulkeeda runtii aadaan uga xumaanay dad masaakiin oo walaalaheena oo aan wax dembiya geysan oo xataa jihaadkii faradka ku ahay aan ku jirin iska shaqaysta iska jooga ayaa waxaa u tegey kuwa dad u xiga dad maaha uganda iyo burundi iyo maaha kuwa dad u xiga u tegey oo kirishtaanka la socda oo murtadiin ah kadibna goobahoodii ganacsiga caafimaadka iyo farmashiyaashooda iyo shaqooyinkooda ku jira baawur lagu soo qaaday xoog lagu soo qaaday kadibna waa la toogta kulligood sideed nimoo ka mid a arrintaas arrin naxdin lahay ahayd maalintaa maalinta ka horreysay ayaa baabuur ay lahaayeen murtadiinta ayaa la baabi'iyey dadki saarrahay mid ka macayman maca baabuurkii dib looma arag marka haddii ay wax qaban waayeen oy mujaahidiinta waxba ka qaban waayeen runtii dadka shacabka ahay ooy og yihiin in ay dadkan ay muslimiin yihiin oysan gaalada rabin ay ku og yihiin waa lays og yahay ayaa waxay isyidhahdeen ayagaa sacaboolayaheed laayan arrintaas marka waxay ku rabeen inay dadku ka argagaxaan inay badal iyo niman baalayaad noqdaan arrintiina waxay ku keentay in ayaga laftoodii ay noqdaan dad la ugaarsanaayo shacabkii iyo mujaahidiinta isu soo dhoweyso ayagoo awalba isu dhoway aada isugu dhoweyso insha allahu tabaaraka watacaala waxaana ka ballan qaadnay in loo aaraayo sideedaas nin waadna maqashay iyadoon wax dheerba la gaarin wixii ku dhacay murtadiintii saddex maalmood kadib waxaa la baaba'shay baabuur kale iyo ciidan ay iyagu lahaayeen marka insha allahu tabaaraka watacaala arrintaasu arrin waxay ahayd ay tijaabinayaan dadka inay inay cabsi geliyaan waxay maqleen shabaabaa laga cabsadaa daalimka naga cabsada anaga nin muslim oo caadi oo nagama cabsado daalimka rocbiya qalbigiisa ku jira ilan annagu kitaabka ilaahan wadanaa kitaabka ilaahayna dadka dhan sifooyin uu ku sheegay sifatu lmunaafiq qofka lagu arko saasa loola macaamilo sifatu ridda sifatu gaal asliya sifatu macnaha murtad yani sideedaba sifooyinkaas qur-aankeedii nusuusteediiaan iswaafajinaa saasaa waxay keenaysaa qofka marka inuu sifooyinkaas iska ilaaliyo laakiin nin muslim oo shaqaysta annaga nagama baqo nagamana cabsado iyagu marka waxba uma xisaabna arrintaasna waa loo aaray waana loo aari doonaa dadka soomaaliyeedna digninay u tahay inaan laa yarqubuuna fii mu'minin nin mu'min ah kuma dhowraan ilan qaraabanimo walaa dimma ballanna kuma dhowraan nimankaasu nimanka dilay qaraabay ahaayeen haddii is abtirsadaan saddex afar oday afar oday ama shan oday isaga soo dhacayay nimanka dilay oo gacantooda ku dilay marka qofku hadduu u gaaloobo inuusan qaraabo lahayn inuusan ballan lahayn qur-aankaa sheegay waa inaan marka gaalada laga shilmayn waa inaan nin murtada la dhihin qaraabaan nahay isku cidaan nahay cidnimo asaga uma yaqaan maxaa adiga cidnimadiisa ku baray marka marka arrintaas waa arrin wacdi muuqda oo banaanka yaal inaan la qaraabaysan qofka murtada ka qabiil inta loo abtiriyo inaan qaraabo laga dhigan sida diintu sheegtay sidaas weeye falilah alxamdu iyaduna baraarugay u keenta dadka muslimiinta insha allah gabagabadii wareysiga ayaan isla soo gaarnay ugu dambeyntii maxaa dardaaran ah oo aad u jeedinaysaa bulshada ku dhaqan wilaayada iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah ay ku dhagaysanaya dadka muslimiinta adduunka jooga horta inay ilaahay ka cabsadaan ayaan u dardaarmayaa rabbi macbuudka inay ka cabsadaan ay iska ilaaliyaan ilaahay awaamirtiisa inay khilaafaan dadka walaayada jooga iyo dadka jooga muslimiinta kulligood meelay joogaanba waa isku mid marka waxaan leeyahay ilaahay cadow idiin saweeye cadowka dhigta ina ashaydaana lakum caduwun faاtakhiduuha caduwa ilaahay baa idin yiri shaydaanku cadow buu idin yahay cadowka dhigta dadka muslimiinta waxaan leeyahay xoog la-aan uma hayso xoolo la-aan uma hayso rag la-aan uma hayso mushkilada haysataa waxa weeye cadowgeeda inaysan maanta aqaanin marka waxaan leeyahay ina shaydaana shaydaan marka la leeyahay shaydaanku lama waaye shayaadiin linsi waaljinni weeye iyagaana cadowga rususha iyo dacwada islaamka iyagaa u ah cadow shayaadiinul insi isagaa weliba horeeya marka gaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiintu waa cadowga waa shayaadiinul insi weeye waana cadow ilaahay waana cadowgiina marka fatakhiduuhu caduwana ilaahay taladaasu marka waa talo ilaahay haddaan cadowgaaga adan cadow ka dhigan wuxuu kugu dilayaa si sahlan uu kugu dilaa si sahlan ayuu kaaga takhalusaya dadka muslimiinta ahu marka waxaan leeyahay adduunkaana badbaada arki maysin aakhirana ilaahay agtiisa raallinimo ka heli maysin adinkoon shaydaan cadow ka dhiganina haddii laga dhiga lahay ee qoryaha la wada qaado lahay ay maanta dadka muslimiinta malaayiinta u istaagi lahaayeen dagaal ma socdeen qofkii muslima oo rag ah oo istidaaca u leh ee awood u leh waa inuu qori qaato hadduusan qori qaadan karana wuxuu jidka ku biirin kara inuu ku biirsho maanta jid kale ee muslimiinta lagala hadlaayo ma jiro marka walaayadana waxaan leeyahay walaayadu dadka degano waxay arkeen tobankii sano n soo dhaafnay wixii ay ka heleen tobankii sano waxay jihaadkan ka heleen oo faa'iidahay ogeen ayagoo qoriya kor haysta ee qabiil la dirira ean dhexdeeda heshiis ahayn oon dhul la maro la arag iyo walaayadan utimid maantana laba iskhilaafsan oo laga warqabaa ma jirto meel nabaddarra ka jirta iyo qof ilaahay maana cid kale ka cabsaysa saaka lama arko waxaa lagu gaaray kitaabka rabbiga colaadda intaa adagku isdilleedaha colaadda gaalada qaata wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa waaliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday waxa uu u warramayey waryaheena sakariye cumar webiga shabeelle ayaa wuxuu si daran ugu fatahay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose derisnan la ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya fatahadda ayaa waxay saamaysay xaafado ka tirsan magaalada waxaana ka qaxay dadkii deganaa ma jirto cid u soo gurmatay dadka fatahaddu ay saamaysay haddaba arrimahaasi waxaanu ka wareysannay afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow abuukar horta markaan ka hadlo degmada afgooye iyo nawaaxigeeda sakana aad aad iyo aad u badan ayaa ka jiro haddii aan lahayd degmada afgooye xaafadaheeda iyo laba xaafad ayaa hadda biyaha si aad iyo aada u galeen xaafada la dhaho damaleeye iyo dhagaxtuur damaleeye hadda waaba laga wada guuray dhagaxtuurna sidaas oo kale meelo yar ayaa hadda ka dhimanoo biyaha waa si tandhaaf waaye oo biyaha ku socda magaalada gudaheeda ma fahamtee waxaan ku weydiiyey fatahaadda maxaa u sababa ma biyaha saa'ida ma buundooyin baa jabay fatahaada waxaa usaa- macnaha markaan kuu sheego biyo aada iyo aada u badan ayaa macnaha webiga hadda uu keenay oo hadda maxay ahayd eh, xilligii gu-ana macnaha saas oo kale meelo badan uu ku fatahay kadib xoogaa dib uu u dhugurtay oo maxay ahayd eh, maxay ahayd eh, oo hadda xilliga ji- macnaha xagaayaha ayuu biyo badan oo xaddhaafa uu keenay meelo badan ayuu ku fatahay sida hadda markaan kasoo qaadno shabeellada hoose meelaha hadda kale maxay ahayd eh, iyadoo wax badan wanaag ka jiro laakiin hadda meelaha hadda ugu dhibka badan waxaa kamid ah degmada afgooye xaafadaheeda markaan kasoo qaado damaleey iyo macnaha xaafada dhagaxtuur oo kale dhinacan kalena waxa waaye maxay ahayd deegaanada mareere iyo sabiid iyo caanoole meelihii hadda ciidankan hadda ay deganaayeen oo dowladda laftirkeed inay macnaha biyahaas ku fataheen oy galeen oo meelihii laftigood ayaga ay isaga kaceen oy ka hadda macnaha joogi waayeen biyaha dartiisii beero badan inay ku baabi'een meelahaas beeraha markaan hadda kasoo qaadno oy baaba'a yihiin biyihii ka baxay mareerey ilaa iyo dhankaas ay laamiga cabdiwadibile xaggaas ay u dhaafeen oo laamigii kore oo lawada yaqaano muuri iyo lamber conton ilaa afgooy isku xiri jiray biyaha laamigaas way gooyeen walow hadda macnaha maxay ahayd dadkii dhinacaas bari jiray ayay iska xireen oo dadkii inta joogo iyo ayagii macnaha dhinaca cabdoodibile dadkii soo xigay iyo kuwii dhinaca busle iyo bucrow jiray waxay isku haystaan biyihii waa deynaynaa iyo lama deynaayo marka dhibaatooyinkaasaa ka jiro markaan kasoo qaadno beerihii manaa webigana bari dhinkiisana waa u fatahay dhinkaa qoraxsanna waa u fatahay labada dhinacba macnaha biyaha iyo culaysyada si aada iyo aada u jiro afgooye kasoo bilow ilaa iyo ereadan hadda ku keento sabiid ilaa iyo zoonkan maxay ahayd ku dhawaad bariide meelaheedii hadda walow taaga xooga uu iska yahay laakiin meelaha qaar waa lala tacaalay meelaha qaarna hadda sidaas fatahaada ayaa ka jirta ka waran bal fatahaaddan sidee bay u saamaysay bulshadii ku dhaqnayd een afgooye xaggeesa dadka aadeen si aada iyo aada ay u sama saameeyeen barakac badan ayaa ka jiro magaalada afgooye dhib badan aan caadi ahayn ayaa hadda ka jiro oo dadkii meel la kala aaday xilligiina hadda beerihii anke iyagoo xanacana ah oo qaarna hadda xabuuq ah oo qaarna hadda ay ku dhow yihiin ayaa dhibkaan hadda iska dhacay dadkiina hadda magaaladii inta badi waxa waaye barakacaasaa ka jiro beerihiina ma noolo beledkiina sidaas oo kale dhibkaasaa ka taagan waayahay ee dadka xaggee bay aadeen marka dadka bu waxay aadeen xaafadaha kale oo macnaha xaafada markaan kuusoo sheego xaawataaka oo kale dhankaas iyo baar ismaaciil xaafadihii jiray iyo xaafadaha cusub oo hadda imbagaati la dhaha iyo meelahaasi hadda sii aadeen ma fahamtay waayahay ee cid usoo gurmata ma jirtaa ee dadkan ee dhibaatadu gaartay waxaan la soconaa meesha dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed baa ka taliya eh wax hadda gurmad oo meesha ka jira ma lahan haba yaraatee ummadii wax wax u qabtayna ma lahan laakiin maxay ahayd dhibaatooyin badan ayaa iska jira ummadii macnaa maxay ahayd biyihiina wax wax ka qabtay ilaa ay hadda way iska socdaan ma lahan ilaahay macnaha ha ka soo gaaro ummadaas oo ilaahay subxaana watacaala waxa macnaha maxay ahayd biyihiina ha ka gaabiyo ummadan inay aya isu tushatamaan ee dhibaatooyinkaasaa ka jira wax dowladda federaal la dhaho meeshii soo gaarayne hadda ma jiro dhibaatooyinkaasaa ka taagan adeer madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu ku baaqay in masiibo ay ka jirto een afgooye ayna tahay in ee, loo gurmado oo beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed ay u gurmadaan maxaad ka leedahay arrinta Eh, adeer waxa waaye wax iska hadal oo iska sheegasho ah maxay ahayd maanta madaxweynahaas hadda eh, markaan kasoo qaado farmaajo asagaaba maxay ahayd maanta dhibaatooyin badan ku furan yihiin asagoo iska degan ayaa wuxuu wax u qaban waayaba deegaanka beledweyne inuu wax badan caalamka iyo markaan ku dhaho ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ummadaasaan wax u qabanayna intuu dhahay ayuu waxna ka qaban waayo oo wixii lacagihii ummadda uu kasoo aruuriyeyne oo si guud anaga wax ka qabanayo dhisahay intuu dhahay buundooyinaan qabanaynaa meelaha biyaha kasoo fatahaya ayuu ummadii wax u qaban waaye kuwa beledweyne hadda joogo oo ummadda soomaaliyeed oo muslimka meesha joogto iyo kuwa afgooya joogana kalama jeclo ninkan isku siday u yihiin hadduu wax qabanaya maalinkaasuu macnaha nabadgelyo ku joogay wax qaban karay hadda asagiiba tiisii haysatahay oo lafihiisii macnaha maanta wixii hadda maxay ahayd inuu doo macnaha doorasho ku galo ama jeebka uu ku shubto maana nin ummad wax u qabana ama wax ugu maqan ma ahan intaasaan ka ognahay ninkaa ma fahamteen lacagtii hore reer beledweyne loogu talagalay asiga lagu wareejiyey ma waxaad leedahay jeebka ku shubtay jeebku ku shubto waxba kuma qabanin tanna sidaas iyo si lamid macnaa nin hadda ummad wax u qabanaayo ma ahan maxay ahayd ninkaas magacaas iyo iyu wataa ma ahane nin maanta ummad u danaynayo ama wax ugu maqan ma ahan adeer intaasaa ogaanaysaa ummaddaa hadda meesha dhibkaan hadda in badan uu socdaa adgoya markii ugu horreeya maahan biyo soo galaan sanadkii hore saasoo kale gu'ayo biyo soo galeen macnaha maxay ahayd ilaa iyo haddana wixii fatahaadii way socotaa maalinna waxba uma qabanin waxna uguma maqna maalin ugu badan ummaddaas waa lagu qaraartaayo maxay ahayd magaceeda wax lagu cunaa wax lagu sheegtaa waxaan qabanayna waxaan samaynayna waa la leeyahay laakiin ummadda cid ciddo fiideed u qabanayso haba yaraatee ma jiraan nin walba waxa waaye wuxuu kusoo gaarina adi isagoo kama badno hadda ninkaan hadda asaga tiisaysaa doorashooyin iyo dhibaato iyo iyo macnaha maxay ahayd maamul goboleedyadii ay ku kaxsan yihiino nin hadda ummadda wax ugu maqan ma aan adeer intaasaan ogaanay kaasi wuxuu ahaa afayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeelle hoose suldaan maxamed mayow abuukar soomaaliya waxaa duulaan ku jooga ciidamo shisheeye oo caddaan iyo madowba leh waxaa ka mid a ciidamada etoobiya oo horey ay soomaalida u dagaalameen iyada oo soomaalidu doonaysay xilligaasi in ay xorayso dhulka soomaali galbeed haddaba caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad ee waraysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo aanu la yeelnay sarkaal ka mid ahaa raggii hogaaminayay dagaalkii soomaaliya ay ku qaaday kun sagaal boqol toddobiiy toddobaatankii etoobiya si soomaali galbeed looga xoreeyo waxaa la yidhahdaa cabdulaahi ismaaciil jiciir oo ku caan ah bakaal ismaaciil jiciir cabdulaahi waa nin waayeelah wuxuuna jiraa saddex iyo siddeetan sano marka hore waxauu warkiisa ku bilaabayaa halkii uu ku dhashay waxaana sidoo kale uu ka hadlayaa wakhtigii xorriyad beenaadka ay qaateen gobollo ka mid ah soomaaliya
walaal aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulaahi ismaaciil jiciir waxaana ku magac dheera bakaal ismaaciil jiciir oo naanayseeda bakaal la yidhaahdaa waxaan ku dhashay gobolka gado meel ka mid oo aaga hadda ay beled xaawo loo yaqaano laakiin markaan dhalanaya hadee beled xaawo ma ayna jirin iyo aaggeed midnama jirin dowr iska baadiya ay ahayd marka aaggii baan kusoo barbaaray beled xaawo way jirtaa laakiin adigu baadiya ku beled xaawo ma jirin mana jirin xitaa kenya xornimo ma qaadanin kolka anigu waan ahay hadda siddeetan iyo saddex sanaan jira siddeetan iyo saddex sano markii laba kun iyo labaatanka laga gooyo beled xaawo warkeeda ma jirin marka aagaasaan ku dhashay gumaysigii maxaad ka xasuusataa gumaysiga waxaan ka xasuustaa ingiriis iyo talyaaniga waan joogay gumaysiga ingiriis iyo talyaani waan joogay dadka soomaalida ahee waxaa lagu sheega dad qable oo shisheeyaha la dirira bal dadkii soomaaliyeed ee aad kusoo dhex barbaartay sideebay ku ahayeen dhanka gumaysiga maxayse ugu yeeri jireen soomaalida rirmiga ah arintaas marka waxyar ka taabto exambal hadda xornimadii lagu helay koonfurka iyo waqooyi lagu helay oo ingiriisna looga kiciyey waqooyi talyaanina looga kiciyey koonfurka waxay ahayd barye iyo walaaloo midna kuma kicina dagaal beed waxay ku kaceen fallaar iyo waran iyo seef iyo baangad bay ku dirirhayeen talyaanina waxaa looga kiciyey ilaahay fadligiisa ka sokow iyo ingiriis waxaa looga kiciyey qalabka asaga ah marka gumaysi lama maqashin jirin maxaan kuraha kolkii hadda laga soo qaado siyaad maxamed cabdulla xasan wuxuu ka dambeeyey s w l ba ahayd nimankii soo kac saddex iyo tobankii s w l bay ahaayeen s w l marka muqdisho iyo koonfur iyo waqooyiba way ka shaqaynhayeen saasaa marka xornimadii yaa lagu helay labada gobol oo waqooyi iyo koonfur ah waxa yar oo dabadhilfyo u ah oo turjubaano u ah gaalada turjubaano u ah iyo raacay marka oo dadkan hadda dadka falaaraha ku dhufanhayo oo dilhay dadka asaga bay ka mid ahaayeen adigu waxaad joogtay lixdankii markii gumaysigii ingiriiska iyo talyaanigu ay dalka kaga guureen waxaa la yidhi soomaaliya qaybo ka mid a xorriyad la siiyey laakiin dad badanoo soomaaliyed waxay aaminsan in xorriyad la helno niman uun guudka ama muuqaalka soomaaliya ka ah meesha la keenay dastuurka ama xeerka wax lagu dhaqayana kii shisheeye uu yahay ma aaminsantaha adigu qaybo ka mid a soomaaliya inay xoroobeen mise waxaad aaminsan tahay fikirkaasoo kale waxaad aaminsan tahay in uun wax badiila la keeno niman maqaarsaara
waxaa weeye hortu kolkii si loo fiiriyo maqaasaar bay ahaayeen waayo mar haddaan diinta islaamka lagu dhaqmayni oo waxaa lagu dhaqmaya dastuurkii gaaladu ay samaysay ay tahay maqaarsaar bay ahaayeen oo niman haddaangu gaaladu abuuratay oo gacan ku rimaysa ayay ahaayeen markii si loo fiiriyo markii si kale loo fiiriyona marba hadduu gaalka xunkaa naga tegey gaalka hadduu dalka nooga tegay waxaad moodaa xornimo aan maxaan ku dhahda hadda ninkii aqli leh oo ehludiin oo fikrad leh xornimo fiican meesha aan ka muuqanin inay muuqatay baad moodaa xornimo caga badan aan ku taagnayn oo gaal ka dambeeyo oo la talinahayo oo haddaa lakuudin u yeerinahayo asaga afkiisa ku shaqaynaysa inay meesha ka muuqatay baad moodaa waxaa kuuga daliilah kolkii xornimada markii la sheegay toban sano iyo hadaa laku daaqliyo yadin maamulaynaaba yidhahdeen calanka marka soomaaliya oo ay gaalada u samaysay iyo kooda gaalada waxaa sarrayn jiray marka kii gaalada waa kontonka waa kontonki kii gaalada ayaa sarrayn jiray lixdankii markii marka arrintu ay dhammaatay oo tobankii sano ay u dhammaatay waxaa weeye isbitaalka ka guuray haddana kama tegine wax allaala wixii khayraad ahaa wax allaala wixii bad ahaa wax allaala wixii dekad ahaa wax allaala wixii maxaan ku idhahdaa beer ahaa wax allaala wixii khayraad oo dhan haddana asagaa maamulahay qayladu aan sa- marka in gumaysigii usan tegin ee sidii us weli u haysto saasaa kugu daliil ah hadda example eh, dekedaha iyo beeraha iyo warshadaha bangiyada markuu intaas haysto ma gumaysi baa kaa tegey gumaysi kaama tegin asigi baa maamulay ilaa gacanta ku hayste wixii calaf oo irsaaqad ku soo baxda asagaa gacanta ku hayste marka gumaysi waxaa weeye mare unbuu noo hugtay ma ogya noo- kama usan tegin laakiin een, waxaa la eriyey markii een, ciidamadu dalka qabsadeen ayaa la eriyey soomahan hay-adihii ee d- maamulayay qaybahaas hadda soo sheeg haa kolkuu lixdan sagaal bisha oktoobar buu afweyne qabsaday hadda lag xukuumaddiisa ee saraakiisha ahayd ee qabsadeen maxamed siyaad sare ee qabsadeen afweyne la dhihi jira warka iyada ahe marka markay maamul qabsadeen us intaas haysto iyo wuxuu ku qudbeeyey inta isugu yeeray qoladiisa ee golihii sare ciidanka soomaaliya oo dhanna waa laba kun oo nin buu ahaa Ha- macal boolis markii la yidhaahdo nabarkood mushaar baa loo waaya marka mushaar la siiyo ayaa loo waaya markaasuu inta isugu yeelay qoladiisa go- golaha sare iyo wuxuu yidhi waryaaye ma gobannimo gaajo leh baan qaadanaa mise dhare gudnimo leh baan qaadanaa markaasu waxay yidhahdeen gobannimo gaajo leh baan qaadanaynaa markaasuu wuxuu yidhi inta gaalada ah bal fiiriyo inta dhaqaalaha soo gaala ma haysata haa soo talyaani ma haysata haa bal hadda waqooyi uba kaadi Mm, inta muqdisho joogta oo soomaaliya ee koonfur joogta soo gaalana ma haysata haa hameen madow buu yidhi gaal kaste haddaa laakiin meesha uu joogo ha lagu qabto anigu hadda ciidankaas asaga waa ku jiri oo asaga qabanhay marka ciidan qabanhay waa ku jiri waxaa la ii dhiibay taliya ka ahaa dekadii hore eer muqdisho midaan sokoo dekada daawan ma jirin mid dekad is istaagahaya markabka badda gudaheedu istaagahaya oo halkaas inta dooman la qaato halkaas laga soo rarahayo iyo haddana oo dekada weyn ah iyo haddaa lakud iyo meesha ku taale dekadaas horteeda marka fi- een, warshada la dhihi jira fiyaad fiyaad baabuurtaad aragto fiyaad warshada fiyaad baa ugu taale meesha oo laga samayn jiray baabuurta oo dhan halkaasu ka soo saari jiray halkaasa marka haddaa la ku deedin yaa aniga la ii dhiibay marka hameen sagaal saac oo hameennimo yaa meel alla gaal kasta meeshuu joogay guri hadduu ku jiray iyo hadduu xafiiska sagaal saac hameennimo la qabta wuxuu ku qudbeeyeen gaal walba inta us qabo korkiisa saaran inta korkiisa saaran waxaan ahayn oo labiska oo lebiska waxaan ahayn yuusan soo qaadan xitaa borso ma soo qaadan kara hadduu naagtu ay diric ay ku jiiftay diric hadday ku jiiftay go' ma soo qaadan karto ninku hadduu go' ku jiifay oosan dharka hurdada uusan qabin dharka hurdada xitaa ma soo qaadan kara go' keliga waa inuu ka soo baxa waxaan isugu keenay adigu laba saac oo subaxnimo ee waxaan isugu keenay aeroboorka kala isugu keenay gaal walbaba inta aad- waxaad arkaysaa mid kastuba ku jiifay oo kastuba se lagu soo qaaday wax kalena aan wadanin waa la dhoofay saasa talina lagu saaro marka marka waa lala wareego wixii hanti ay gacanta ku haysay allaale waxaan teeda lagu leeyahay laba bilood ka bacdi mushaaradii ciidamada oo intii maxaan ku rahdaa laba sano iyo saddex intii maxamed siyaad us xukuumad haystay ah laba bilood ah meeshi baa laga helaa Bil- bil gudaheed baa laba bilood mushaaradaan ku helna marka soomaaliya iyo etoobiya ayaa deris ah waxaad nala socotaa s- toddobaatan iyo toddobadii in dagaalo dhex mareen ilaa toddobaatan iyo sideedii Een, maxaad ka xasuustaa maxaad nooga sheegi kartaa waxaan ka xasuustaa soomaaliya iyo etoobiya waxaa weeye dalga xabad la rido oo etoobiya lagu rido ciidanka ugu horreeyey baan ku jiray waxaa weeye labaatan kun oo jabhad ah iyo meel aata la yidhaahdo oo xudur agteed ah ayadoon dagaal usan la gelin etoobiyana ayna ka warqabin caradana ruush usan ha- maamulaya xafiisyadanada ciidanka milatariga iyo dowladuba xafiis kasta oo dowladdu leedahay xafiis kasta oo ruush ah iyo haddaanan ku garab yaallay marka wuxuu kolkaas waxaa la leeyahay wuxuu ka saaciidahayaa xagga hubka milatariga ayuu ka saaciidahayaa diyaarado iyo baabuur iyo hub iyo waxaan ka qaadanay usanoo keenay sadaqaan uguma siinayna waa laga gadanhay oo lacagtanada ayaa lagu gadahay marka etoobiya maxamed siyaad wuxuu sameeyey afrika oo dhan buu ku wareegay wuxuu yidhi haddaa la kuwan dalka etoobiya iga haysata halaga siiyo wuu ku waaya xaajo waa ku waaya garar waa ku waaya markaasuu wuxuu yidhi marka haddaan xaajo ku waayo xoog baan ku helayaa xaajo haddaan ku waayo xoog baan ku helayaa ciidamadii buu diyaariyey waa haddaan la kuu diideen dagaal buu u diyaargaroobay intaan dagaalkii la aadin annaga wuxuu wuxuu sameeyey marka jabhaduu marka gudihii geliyey jabhadahaas gudaha la gelinaya labaatan kun oo nin oo jabhad ah yaan aata ka wadnay kun nin oo saraakiil xigeen oo saraakiil xigeen oo ciidamada annago ah adig darjadeeda maxay ahayd marka saddex arigl ah saddex arigl isbatoore saddex arigl ah yaan- yaan darajadeed ahaa kun nin baan watay kun nin baan watay waxaan ka bilownay aataan ka kaxaynay barxoosh iyo biilaley iyo yeed iyo halkaasaan dagaal ka bilownay oo- oo xadudbeelaadka waa ka gudubtay xuduudbeena baa ka gudubna xuduudbeen xalay kow iyo toban bilood kow iyo toban bilood baan hameenka subax kaste subax kaste haddaan gelin laba- labada gelin baan xabadaan riday ama gelinka hore ama gelinka dambe xabada yaan ridayna ayadoon dowladdu weli si toosa xabadda u soo iyadoo dowladda weli aanan soo gaarin oo qaab jabhadaad ku dagaalamay.
qaab jabhadaan ku gelayna haa gaab- qaab jabhadaan ku wadnay kolkaan iimay marayno yaan dowladdii waxay ogaatay haddaan ruushka wuxuu ogaaday iimay markaan marayno oo iimay iyo meesha la yidhaahdo xu- xuduud banaadka inta ka dhexaysa aan ka xoraynay dowlad baa nala socoto oo qarsoodi ah dowlad qarsoodi meel alla meeshaan qabanabo haddaan maamul baa la dhigaya maamul baa la dhigaya manishiin biya baa fariisanayso ki- kii gudoomiyihii baa fariisanahayo haddii alla kuu dayn maamulkii lacagtiba wixii baa laga- iyo laga aruurinaya canshuurii baa laga qaadaya kolkaan iimay maraynaa marka dowladdii kii ee- ee ahayd ruushka ahayd iyo ogaatay marka haddii alla kuu diidan soomaaliya ay duulaanka qaaday marka kolkay ogaatay waxaa la sameeyey marka ciidamadii toos loo soo geliyey marka marba haddaan fashilanay wayse nooma dhowrine galaa la yidhi ciidamada maxaad aragtay inta dagaal ku socday oo aad noo sheegi kartaa oo jaba oo shisheeyaha gaar waxaa weeye hortuu jab badan baa gaaray oo taaslasma warsanayo markaan hadda ka soo qaado een, shisheeyaha nacaabka markaan ka soo qaado horta soomaaliya saas u dagaalamaysay waxaad arkaysaa shan boqol oo rati oo isku xariirsan oo reemiyi keeneen oo caano iyo subag iyo hilib keliya lagu waday aad arkaysaa macnaha shisheeya nacaabka sida loo necbaa waagaas ayada amxaaro loo necbaa oo reemiyiga markaad ka soo qaadan waxaa iga la yaab badnayd amxaaro yaan maxaabiisaan maalin qabanay soo qaadnay lixdan nin bay ahaayeen baabuur la yidhahdo maas oo ruushki oo baabuurta nasiin haye aan ka gadanayna ah ayaan ku soo rarnay waxaa uu ku jira marka nin korneyl ah oo ciidamada ninkii watay ah ayaa ku jiro saacad qurux badan kor baabuurka lagu raray oo la soo qaaday wiilashii markaa waardiyeynahayay way taagan yihiin ayaguna waa jijiifaan saacad qurux badan buu marka wataa midka korneylka waxaa la xigtiyey marka baabuurka bagaasaha oo meesha u horeyso meesha u horeyso kabinka u xigto yaa markaa asiga la seexiyey wuxuu arkay marka wiilkii waardiyaha ahaa oo laba jeer isha saas ugu milicsaday saacaddiisa saacaddiibu inta furay iyo wax ku garaacay albaabka qac qac qac saacaddii buu jebiyey saacaddii buu jebiyey waa la soo qaaday oo waa la keenay maxaa shanadii baa la keenay oo nin la yidhaahdo cilmi nuur oo korneyl ahaa yaa waraystay waxaan u sheegna waxaan idhi saacaddaas iyuu jebiyey baan idhi wuxuu yidhi maxaa u jebiyey saacadda wuxuu yidhi aniga naftayda nin wato oo inuu idiriyo inuu idina war u hayna yaa saacaddeeda hunguriyeeye bir marka laba jeer meecsanayo saacaddeeda hunguri baa ka haysa bir marka wuxuu yidhi ama ha idili ama ha idilaya saacadda inuusan calabsanin yaan ugu tala horta asaguna saasuu maxaan ku dhahdaa maxara ka ahayd waxaa la yidhaha soomaaliya in ciidan badan uga leeday amxaaradana een ciidan badan baa laga laayay oo khasaare amxaarada aad u badnaa maxaad nooga sheegi kartaa waxaan kaa sheegi karaa hortu amxaara waxaa la dhihi jiray aarkii afrika magaca kolkaad arsabaa tagto waxa- waxaa weeye xarunta gaashaandhiga oo arsababo libaaxyo iyo xarunta irideeda ganjeelka yaa ku- yaa ku sawiran iyo qoryo waaweyn oo madax fiic ah xagga iyo xagga hadda albaabka labadiisa gees libaaxyaa kaga sawiran waxaa la dhihi jiray marka aarkii afrika macnaha libaaxi afrika ahaya waxaan ka dhiganay bisadii afrika bisadii afrika ayaan ka dhiganay waxaad ku garan kartaa inaan bisada afrika ka dhignay arsaba markaan boqol iyo kontonkaas kilomitr u jiro migista xayla maryan baa madax ka ahay intuu qaaday calanka qaadigu ruush u geeyey ruush yuu u geeyey ruush iyo kubo markaasuu yidhi calanka dalkii baa la qabsaday haddaa la koodi dalka laga qabto ruush wuxuu kula gorgortamay iyo kubo waxay kula gorgortameen xabad guucid oo macnaha annaga laigu hiilinahayo anaga laigu hiilinayo haddaad soomaaliya ku ridaan qof joogii oo dahab ah ayaan idin siinhayaa buu yidhi ruush iyo kubo dagaalka aad maqashay oo annaga oo ardisababa qabanayno baddana ay xidheen barnigana ay ku daadiyeen taangiyadii iyo hadda alakuud madaxfiyada ay ku daadiyeen dhulkii hal sano ka hor aan qabsannay iyo hadda alakuud ruush wuxuu sameeyey diyaaradin taangiya ku soo qaaday iyo ciidamo ku soo qaaday iyo carradii o dhan ku daadiyey diyaarada waaweyn miyaa taangiyadii daadinay haa diyaarada waaweyn baa daadinay jiil la yidhaahdo oo diyaaradba afar taangi ay qaadayso oo dhulka soo qabstay aa taangi lagu daadinay dhulka aan soo qabsan hal sano ka hor buu taangi ku daadinaya taangi ku daadinaya kolka annaga soo baxana la leeyahay yaan haddaa la kuudiya dhulka hal sano ka hor aan soo marnay iyo taangiyada ku daadiyey soo noqdaa la yidhi meelaad martaana lama arkee isdifaac saddex bilood baan ruush iyo kubo saddex bilood oo kumbulaada soo noqodka anagii yaan xabad haddana la dhacaynay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi ismaaciil jicir oo ku caan ah bakaal ismaaciil jicir insha allahu habeen dambe qaybta labaad ee waraysiga aanu la yeelnay ayaanu idiin soo gudbinaynaa waxaa soo talaya askarta dowladda federaalka ka soo goosanaya ee isu soo dhiibaysa xarakada shabaabul mujaahidiin xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa degmada ceelcadde ee gobolka gedo waxay ku soo bandhigtay shan askari oo ka soo goostay dowladda federaalka ah waxay u warrameen idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ee al andalus aniga magacayga waxaa la yidhaha dhaqana jimcaale sagaar da-deedu waxaa waay soddon iyo saddex sano marka degmada beled xaawaan ku noolaa waxaan ka baxay bisha soonfar kay ahayd bisha soonfar dhammaadkeedii waxaan tegay muqdisho muqdisho markaan tegayna waxaan ku tegay maxaan ku idhaahday inaan qolada ridada aan markaasayta yaa ii yeertay meesha iyadan ugu tegay marka ilaa soddon iyo soddon iyo shan nin baan nahanay soddon iyo shanta nin waxaa ugu baaqaya maanta inay tay- islaamka intay gaala xoojin lahayn inay maanta islaamka xoojiyaan waxaadalaayay maxaa yeelay meesha iyada ah dhibaato iyo ilaahay duhudiin waxyaalo fara badan baa ka jiro wacyiga ka jira waxaa u badan maxaan ku idhahday ayadoon la isdaryeelaynin qofka wixii loo sheegay ayadoon laisu qabanaynin ayadoo maxaan ku idhahday baahi badan iyo rafaad badan uu iska jiro wacyiga waxaan u sheegayaa maanta dadka muslimiinta ama walaalayaalka ah ama maxaan ku idhahday nin tegay iyo nin joogo waxaan u sheegayaa ama ugu baaqayaa eh, murtidiin iyo waxay kitaabka ilaahay kasoo rijo intay la- u dagaalami lahaayeen inay inay kitaabka ilaahay u dagaalamaan islaamka iyo wax u qabtaan taasaan ugu baaqayaa marka qaab caynkaad ku gashay nimankan qaabka aan ku galnay waxay ahayd waxaa noola yeeray eh, sanad waxaa noo yeeray nin la yidhaahdo anigoo hira jabaare nin la yidhaahda ii yeeray wuxuu yidhi iimu ugu yidhi meesha ayada shaqaan kaaga siina ayaa ugu yidhi markiida hore shaqada markaan meesha ugu tegan wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa inaad raggaan eh, maxaan ku idhahdaa raacdidooda soddon iyo shan nin oo dhallinyaro ah meesha joogtaan noogu tegay soddon iyo shantaan nin baan rabaa buu yidhi inaad maxaan ku idhahdaa eh, ilaahay duguddiidan aad ka mid noqotid murtidiinta ka tirsan oo maxaan ku idhahdaa markaas nafsugidda loo qoray adigu waxaan iri mataqaanaa eh, waa waayahay baan ku iri waxay ka dambeeyeyna waan kasoo baxa waan garta marka adii xamar xaad ka tagta xamar waxaan ka tegay meesha la yirahdo waxaan ka tegay xarada dabka ee, meesha la yirahdo dabka mataqaanaa markii dambe oo hadda qoladaan ay tahay ridada meesha xaradoodana waxay ahayd maxaan ku irahdaa maama qadiijo oo kaa marka muddo intay nibal marka aad ka shaqaynaysa aniga waxaan joogay shan beri marka shantaas beri ee, meesha ayadaan tegaynay waana kasoo noqonaynay markaan tegna annaga hotel baan kusoo noqonaynay markaan ayada ahna waxay ka dambeeyeyna waan kasoo baxaa waan garta markii aad tagta marka wax qori iyo hubba lagu siimaya jiro maya waxba layma siinin wax mushaaraan maya wax mushaaraadoo lasiiyeen ma jiro marka qaabkaad ku shaqaynaysa marka qaabkaan ku shaqaynayna waa ila qaldanaa hadaf qaldan buu ilaahay kaa bal ka warar bal intaad ku jirtay oo aad meesha aad joogteen maxaa caqabada iyo welwel aad- aad dareemi jirteen ama weeraro aad baqi jirteen bal ka war haa wax fara badan baan baqi jirnay waxaan ka baqi jirnay eh, ururka islaamka waan ka baqi jirnay walahi annagii saas noola soo qoro meesha imaanayna markaan imaana annagii waa kuwa sii joogay baa naga shakinayay macdalahi markaan isu imaana yaa nasii baarayay ayaana lasii baaraya haa caqabado fara badan maxaan ku idhahdaa welwel fara badan baa ku abuurnaa bal ka warar marka haddii aad soo baxday ood ka soo tagtay xaggeed imaada marka Ee, waxaan imaaday marka ugu horeyso waxaan imaaday waa beled xaawo beled xaawo kasoo baxay waxaan imaaday ceel caddo meeshaas ayta hadda jooga ka waran haddana askari toobadkeen aad tahay degmada alcadada joogaa tahay ka waran qaabka mujaahidinta ay kusoo dhaweeyeen maasha allah si wanaagsan bay iisoo dhoweeyeen si sharaf leh iisoo dhoweeyeen si islaamnimo ku jirtay iisoo dhoweeyeen sidaan maxaan ku idhahdaa ayaan ka filaya si kasii wanaag badan baa liisoo dhoweeyey ka waran noloshaada hore iyo markaad mursinta ku jirtay bal caankee ahayd markii nolosheeda hore oo murtidiintaasaytaan u tegay iyo hadda nolosheeda haddii haddii ka fiican taha boqolkiiba sagaashanna waa daryeel xumaan dareemi jirnay maxaad allahay maxaa yeelay ragga dhallinyarada oo meesha jooga gaajo fara badan bay dareemi jireen marka eh, caqabado fara badan bay dareemi jireen maxaa yeelay nin saaka salaad isugu soo toosay ama xabad rooti ah ama baalka la siinayo eh, aad buu ugu aad buu maxaan ku idhahdaa ay ugu dhibaataysay meeshaas ka dhibaato fara badan baa ka jirtay Ee, marka hore ku bilow magacaada iyo da-daada ku bilow magacayga waxaa weeye cabdulaahi aadan keenan da-deydana waxaa weeya labaatan iyo afar sano anigoo marka hore beled xaawo ayaan ka imaaday
bal ka waran nimankan inaad gasho maxaa kuu dheli anigoo marka hore waxaa igu dhaliyey dad baa turkiya loo qaadayaa maqlay marka waxaan lahaa ma turkigaasi adoo caafimaad ah keesha ayaan lahaa haddana waa noqon weyday oo marka xamar aan arkay inay lagu xareysan yahay oo dad iska xareysan aan nahay ayaan iri anigu xanuunsanahay niyo waa liska kay celiyo markii dambena meelahan qarasha wax kasoo aruursay saas ayaan kusoo baxay anagu meesha waxaan ku arkay xere ayaa nalgeeya kadibna xere markii aan iska joogno oo dadka daran koran fanasi wax daran ee la sheegayo oo wax meesha ka baxay aysan jirin ayaan waxaan iri anigaa liska kay celiyo niyo muddada marka aad ku jirtay muddo intaa lagu lahayd aniga labaatan beri inay ahayd aan malaynaa haddii wax fiican waxaa fiican ma raacin labaatan inay ahayd aan malaynaa
marka inaad kasoo tagto maxaa kugu dhaliya waxaa igu dhaliya dee dee meesha waxbana ka jirin meelna loo socon oo layska joogo anna nin xanuunsan aan nahay oo nin caafimaad qaba aan ahayn dee waa waxaan biri kulleysha waxaa kuu dhaantay meeshaadii hore oo dadkaadii iyo magaciisa aad taqaanay inaad iska aado laakiin wax kaloo hadda magaciisa malaha maana bixi karin bannaan maana bixi karin waan iska joognay gudaha ayaan ku jirnay dheesheega dhalinyarta da-daad oo kaleta oo la khaldayo oo barnaamijkan hadda lagu khaldaa laleeyahay turkibaad ii wada oo ciidamada loo qorayo maxaad ku dhihi lahayd waxaan oga digi lahaa inaynan qaladkaas oo kale ayna gelin oo mar dambe ayna ku qaldamin sida aniga u qaldamo oo kale waxaa la yidhaahdaa cali aadan cabdulaahi caliw hadda xayd ka imaad hadda socodkan waxaan ka imaaday qoryow ka horna bulaxa waan ka imid waan gartay maadaama aad balaxa aad ka timaada nimanka murtadiinta siyaas ku gasha waxaan ku galay sibaa lai qalday waxaa layidhi waxbarasho iyo wax walbao dhan baa lagu geynayaa baa layidhi oo waa lai qalday kadibna marka lai qalday waxaa laigu jawaabay qori iyo boosh baad qaadaysaa yaa nagula jawaabay haddana wax soo dhuuntay qarashkeydan waddada kusoo maray arrinkaas waxa ay dhumdhaamay meesha gaalnimo iyo foolxumo iyo waxaan lagu dhaqan karin inay ka muuqatay marka qaabkay kugu suurta gashay inaad wilaayada islaamiga aada imaado oo lasoo xiriirto waxay igu suurta gashay markii aan kasoo noqday degmo xagga beled xaawo aan kasoo noqday waxaan lasoo hadlay ciidamada islaamigaan lasoo hadlay waan soo noqday nin la qaldayna oo ahaa baan ku iri marka islaamiga waxay yidhaahdeen imow degmada calcadda kheyr allaha siihaa waxaan la kulmay waxyaalo badan baan la kulmay adiga dowladdaad raacaysaa lacag baa lagu siinayaa waxaan ku raacyaa waxyaalo fara badan oo heer weyn bay igu waxeeyeen marka annata ayada waa ka diiday waa ka diiday waa ka diiday hooyaday aabbayna meeshaan baadiyey fadhiyeen habeen iyo maalin bay oynayeen oo qaylinayeen marka sidaasaan kusoo noqday gaalnimona uma bareerin dadka markaasaan loo khaldayo oo laleeyahay lacag baa siinaya waxbarashadii qaadaya maxaa dhielaad oo farin oga digle waxaan inkiridaa dhallinyarey yaan li rafaadinin yaan li dulaynin waxaan waa gaalo gaalana allaha duleey way dulaysan tahay yaan lin dulaynin diintiina islaamka laa ilaaha ilaallah maxamedan rasuulullaahi ha ka bixin oo soo noqdo walaalyaalow oo kaa waan gartay bal ka waran marka adig qaabkii aad lagu soo dhaweeyey iyo sida aad la kulantay maasha allah maasha allah maasha allah ani si fiican baa liisoo dhaweeyey wadaadada kheyr allah siiyo meel ay joogaanba si fiican baa liisoo dhaweeyey dhib dhibaatan liima tusin si fiican baa liisoo dhaweeyey dhib ma arag kheyr allah siiyo si fiican baa liisoo dhaweeyey maasha allah ayagan allah barakeey
bal hadda maxaad fariina u dari lahayd dhalinyartii oo leedaa halkaas jooga oo baaq tobadkeena dhalinyartaas waxaan leeyahay walaalayaalow toobad keeno toobad keeno inkastoo haddaba waxaan ku rahdaa weliba hadda ayna joogin oo hadda ayba gaalnimada u bareereen ilaahay ka cabsada oo soo noqdo saasaan kugu baaqay lahaa ilaahay soo noqdo dadkiina iyo diintiina soo noqdo bismillaahi waxaa diiriya ismaan baalilaha waxaan ka imaaday degmada garbaari waxaana kasoo baxay kooxda murtadiinta ee ku sugan degmada garbaari waan gartay muddo intee la marka aad la shaqeynaysa adiga saddex sanaan la shaqeynaya markaa maantana mujaahidiinta gacantooda ku jiraa cabsi weydiisanaa indalilaa u tabatay waa gartay muddada marka aad la shaqeynaysay bal ka waran caqabadii aad la kulantay iyo waxyaalii aad kusoo aragtay waxyaaba badan ee khaldiin aan ku ogaaday aan kala kulmay in adigoo muslima uu gaal ku adeejiyo ku yidhaahda maanta ay sheegay maaliblo ama durburaaqa ama reesqadoo kale ku duul oo tag asagan uusan bixin midaas aan ku arkay khaladaadkaas khaladaadkaas ayaana oo soo baxa
bal ka waraa nimanka hadda murtiinta aad la shaqeynatay hadda ilaah subxana watacaala oo toobad keentay sidaas ku gashay qabaad ku gashay ka hor waxaa u galay aniga nin dhalinyaro iska socdan baan iska raacay saan ii sheegay maskaxdaana maanta fikirkaan iguma beernin sidaasa meeshaan aadin habadheen sidaas unbaa liigu qaldan ku gala meesha
marka adiga maciidada maxaad ka tirtana booliska amse maxaad kan militariga ka tirtaneed militarigaan ka tirsanaa
bal ka waran marka intii aad marka aad ku jirtay maxaad howlgal la gashay iyo caqabadii weerar aada la kulantay ka waran
howlgallo sheege duurkaa lamadhigama gelin intaas magaalada gudaheeda baan jooga meel lama duuraa maadi ka waran marka nolosha aad ku jirteen ka waran
nolosha nolol fiican maahayn sababto haddaan duurka soo aadi karin aabba ama hooyada aan soo booqan karin inay khaldiyiin ayaa iga baxday sidaadkabeed ayaan uga toobadkeena waana soo laabtay hadda maadaama aad askari toobadkeenaad tahay ragga saaxiibada maxaad baaq toobadkeena aad u diraysaa inay ka toobadkeenaana kasoo laabtaan una soo laabtaan diintooda iyo kitaabkoodan ka waran markaas sidii ay mujaahidiinta kuu soo dhaweeyeen iyo sidii aad marka hore aad filinaysay ka waran
si fiican baa liisu dhaweeyey hadda waa si fiican baan hadda wax dhibaataan lama kulmin masecaaisla-awl waa lagu jirdili doonaa ama waa dhibaato badan baad mari doontaa mase ilaah subxana watacaala maanta waxaa ogma inaan waxba dhibaataa lii gaarsiin haddana insha allahu waxaan rajeynayaa inaan si fiican meel kastaan u mari doono ayakana ay ballan qaadeen marka mujaahidiin si fiican bay isu dhugi isu kumaasiin maadaama aad muddo dhan aad shaqaynaysay wax mushaaraad aad qaadanaysay iyo hub aad la timaaday ma jiraan
meme hobaa la imaaday wax mushaaraad qaadanaya ma jiraan marka haddii aad mushaaraad qaadan jirta si aad ku noolaan jirteen marka dibnooyin iyo magaalada wax laga soo qaaday iyo ishii cashuura waxaas aan siin jiray qof dadka maaragtay mushaariyaasha ahaan intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي